bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti xiisalea khiyaartana dhegaysanaysaa ku soo dhowaada barnaamijkii caawo iyo daljir waa afarta bisha maarso sannada labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobadaan idinku haya barnaamijka caawiya daljirna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo magaalada muqdisho ka sheegay in boqol iyo toban qof ay abaar darteed ugu geeriyoodeen gobollada baay iyo bakool afartan iyo siddeeddii saacee lasoo dhaafay kadib markii uu ra-iisul wasaaruhu la kulmay guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran dad shacaba oo ku dhaawacmay bam gacmeed lagu tuuray maxkamadda madaniga ah ee magaalada boosaaso qaar ka mid a waxgaradka reer puntland ee ku dhaqan dalka maraykanka oo ku baaqaya in laga fogaado wax kasta oo wax u dhimi kara xasiloonida puntland lana taageero dadka abaaruhu saameeyeen siyaasi cabiraya aragtidiisa ku aadan xukuumadda la filayo in dhowaan uu soo dhiso ra-iisul wasaare khayre arday baratay cilmiga raajada oo xaflad qalin jabin ah loogu qabtay magaalada gaalkacyo qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiya daljir anigoo toolmaan ayaa idinla socodsiinaya wuxuuna idinka imaanayaa stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso waxaadna nagala socotaan dhammaan deegaanada puntland kuwa galmudug beriga etoobiya qaybo ka mid a somalilan xeebaha koonfureed ee yeman iyo baarta internetka radio daljir dot com gudagale ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ka sheegay in dad ka badan boqol iyo toban qof ay abaar darteed ugu geeriyoodeen gobollada baay iyo bakool ee koonfur galbeed soomaaliya arrintaas ayaana timid afartan iyo siddeeddii la saacee lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu la shiray guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran waxaana uu intaasi ku daray in abaartu ay tahay mid guud ahaanba soomaaliya ku dhufatay ayna tahay gurmad deg deg ah in dadka abaaruhu saameeyeen loo sameeyo
shirkii guddiga loogu magac daray gurmadka abaaraha oo ahayd maalintii ugu horreysay aan anugu hogaamiyo kana qayb galo waxaan adigu faraxsanahay in aan shirka ka qayb galay ogaadana waxyaabo badan oo wax ku oolah maantay musiibada abaaraha iyo dhibaatada ay shacabka soomaaliyeed ku hayaan waxaan rabaa inaan idiin sheego inay noqon doonto sidii wax looga qaban lahay abaarahaas saameeyey dadka soomaaliyeed in ka badan boqolkiiba konton muhiimadda ugu weyn oon ka shaqayn doono maalmaha soo socda dowladdeeduna ay u qaadan doonto arrinkaas si adag aana isku dayi doona inaan qabanno wax walboona wadno inaan yeelno waxyaabihii maanta la ii sheegay waxaa ka mid ahaa in afartan iyo sideedii saac oo lasoo dhaafay ay ku dhimatay in ka badan boqol iyo toban qof meelo ka mida gobollada soomaaliya gaar ahaan baayo boqool waxaa kaloo la ii sheegay in abaaro daran ay ka jiraan meelo badan oo soomaaliya ka mid a in ka badan sidaan hore u sheegay waa nus shacabka soomaaliyeed ayay aragtaysay abaartan waxaan isugu yeeri doonaa marka haddii ilaa yidhaahdo ganacsatada iyo culummada iyo aqoon-yahanada iyo dadka soomaaliyeed oo dhan iyo dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego maalmaha soo socda inaan ka shaqayn doono idinkana codsan doona inaad na garab istaagtaan waxaan samayn doonaa qaab loogu gurmado dadka soomaaliyeed waxaan ka fikiri doonaa sida ugu hufan uguna aaminnimo aaminnimada qaban oo wixii dadkaas loo keeno lagu gaarsiin lahay iyadoo ay hormuud ka noqon doonaan dad badan oo soomaaliyeed ama culummada ha haato ama ganacsatada ha haato ama dad kale oo bulshada raysa ku jirtaa waxaa muhiima shacabka soomaaliyeed inay ogaadaan arrinkan inuu yahay arrin khatar ah waxaa kaloo muhiima inay ogaadaan in anigu aan u qaadan doono arrinkan shaqada ugu muhiimsan oo aan dalku u hayo maalmaha soo socda haddii ilaa yidhaahdo mar labaad dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ducaystaan in ilaahay uu dhibka naga qaado waxaa kaloo nagu baaqayaa haddii ilaa yidhaahdo in ay gacmaha isqabsadaan waxaa kaloo idin sheegaa in dawladdiina haddii ilaa yidhaahdo idin garab istaagi doonto kana shaqayn doonto dawlad wanaag haddii ilaa yidhaahdo aad ku qanci doontaan waa mahadsantihiin ilaahayna dadka xisbaasada allah ka tax xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlayey magaalada muqdisho magaalada tan boosaasana ugu yaraan shan ruux ayaa ku dhaawacmay bam gacmeed lagu tuuray maxkamadda madaniga ah ee magaalada boosaaso xilli ay maxkamaddu ku guda jirtay howlaheeda caadiga ah warbixin arrintaasi la xidhiirtana waxaa inoo diyaariyey xasan haykel qaraxyadan oo ahaa bambaanooyinka gacanta laga tuuro ayaa waxaa laga soo tuuray dhabarka dambe ee maxkamadda madaniga ah ee gudaha magaalada boosaaso inta la xaqiijiyey qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay shan qof oo ku sugnaa halkaasi ciidamada ammaanka ee gobolka bari ayaa isla goobtiiba gaaray waxayna howlgalle ay ka sameeyeen hareeraha maxkamadda qaraxyadan ka dhacay maxkamadda ayaa maanta waxaa laga maqlay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada boosaaso xilliga uu qaraxa dhacaya ayaa maxkamadda gudaheeda waxaa ka socday dhulmaalmeedkii caadiga ahaa ee maxkamadda ay qaadi jirtay sida uu ii sheegay guddoomiyaha maxkamadda saadiq cabdinuur jaamac walaalna waxa weeyaan maxkamadii warjada gobolka bariga gacanka xarunta maxkamadda gobolka oo dhan howlmaalmeedkeedii shaqo ka socotay ayaa saatay waxaa kusoo dhacay bambo yani hal bambo anagu u badinayna inay tahay
waa gartay maxaa khasaaraha nooga sheegi karta marka bambooyinkaasi bambadu waa soo dhacday iyadoo shaqada socota de meeshana waa iska meel saxmad badan oo shacab badan oo de waxa weeye dacwado u socdaan shacabka gaara jeeda iyagoo ku dhan yihiin ayaa daaradda weliga dushiisa soo maray daaradda ayay ku dhacday bambo garmaqaladii maxkamadda u mudaysnaa iyo shacabkii loo shaqaynaya meesha ka socday wax kale oo zaaid oo ka socday ma jirin hawl maalmeedkeedii sharci ayaa ka socday maxkamadda ma garata waa waayahay ciidamo ma jirin miya maxkamadda hareeraha ee jooga oo amniga sugayay marka howlaha noocan oo kale ay haystaan idinka ciidamo way leedahay maxkamadda ciidamo way leedahay oo maxkamadda ammaanka ay sugayay laakiin wuxuu wuxuu ahaa wax kor laga soo tuuray meel maxkamadda ka baxsan laga soo tuuray ayuu ahaa kadibna daaradda ayuu ku dhacay haddaanu la xiriirnay dhama caafimaadka ilaa shan qof baa dhaawac nala ku sheegay ilaa shan qof baa dhaawac nala ku sheegay laakiin dhaawacyadu inta badan waa sahlan yihiin
guddoomiyaha ayaa dhanka kale meesha waxuu ka saaray shaki ah inay dhici karto in lagu bartilmaameysaday maxkamadda howlmaalmeedka ay bulshada u hayso walaa laba siyaabood ayaan ukala dhigi karnaa dhinaca waa maxkamadatan waa maxkamadii shacabka u shaqeynaysa madaniga ahayd oo howlo badan oo arrimo madaniya iyo arrimaha qaabo fusud ay ka socdaan ma oran karno marka anagu maxkamadda waxba lagu taargadgaraysan karaa ma qiimeyn karno waxa lagu taargadgaraysanayo maxkamad ummadda u shaqaysa weeye oo waxa weye madaniga iyo howlaha ka shaqaysa arrintan kale oo xaggan ragga kooxahan hubaysan oo wax soo riday siday yihiin kude hadda kuma oran karo qoladaas waayo laamaha amniga ayaa baaritaan wada marka intaa un baan kusoo koobi karnaa dabadaas dhowaan ayaa heda markii qaraxyo bambaano oo noocan oo kale ah lagu tuuray ciidamo ku sugan dhabarka dambe ee bangiga dhexe ee magaalada boosaaso iyadoo maalmihii u dambeeyey magaalada boosaaso ammaankeeda uu soo hagaagayay ciidamadana ay wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga xasan haykel idaacadda daljir boosaaso
barnaamijku waa caawiye dalsir qaar ka mida dadka waxgaradka ah ee reer puntland ee ku dhaqan dalka maraykanka gaar ahaan gobolka ay soomaalidu u badan tahay minnesota ayaa waxa ay dadka reer puntland ugu baaqeen in ay ka fogaadaan wax kasta oo wax u dhimi kara amniga iyo xasiloonida puntland waxaana intaasi ku dareen in loo guntado sidii loo taageeri lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen haddaba waa kuwaan qaar ka mida dadkaas oo hadlaya shacabweynaha puntland dhammaanteen inta qurbo joogta ah xil baa ina ka wada saaran ammaanka iyo nabadgelyada iyo isku xiraanta dhammaanteed xil baa ina ka saaran laakiin maanta uma aynu baanin yacni dabakafay iyo sidaa inay tahay waxaas lix iyo labaatan sano oo sanadii toddobiyo labaatanaad aan soo marray oo ku jiro baynu soo marray waxay tahay dhaxalkeediina waa la arkay maanta waxaa loo baahan yahay shacab midhaysan maamul midhaysan isimo midhaysan waxaan aad iyo aad aanu hadalkeega u jeedinaynaa shacabweynaha shacabweynuhu wixii uu doonayo baa qabsoomaya laakiin shaksi ama madax ahaado ama shacab kale ha ahaado ama nin wax isbeday ha ahaado dhammaan waxaan leenahay ka waantooba oo adoo keligaaya xisaabtan oo waxaa ku xisaabtantaa waxa aad doonaysid iyo waxaa dhaliisha imaan doonta iyo dhibka aad u geysanaysid ummadda ka waantow shaksi adigoo ah ama laba shaksi ah ha dhaafsanina walaalihiin shacab weynaha maantana si gaara waxaan hadalka ugu jeedinaynaa meel laga hadlaba lama joogo qaabaqabsiin baa lagu jiraa abaantaad aragtaa jidha dadkiibaa kala daadsan geelii iyo arigii iyo lo-diibaa lafahoodii meel walba yaalliin
waxaan ka soo duulduulaya puntland oonaan horena uga aqoonin dibna aanaan maaragtay muxuu ahaa aanu doonayno inayna u dhicin walaalayaal cuqaasha waxaan leeyahay cuqaasha dhallinyarada haweenka dowladda in laysu isu istaago in mataqaanaa la ilaaliyo sharafta puntland midnimada puntland hooyada ay soomaaliya u tahay hooyadii puntland ay tahay soomaaliya ay u tahay in aan la kala dhantaalin hooyanimada ay u tahay soomaaliya oy mataqaanaa qarankan maanta aynu u dabaaldegayno ay hooyo u tahay oo iyadoo ay abaabush askuntay dowladda puntland iyo shacabkeeda isku duwan iyo culimadeeda iyo muxuu abaashooda ku duwan waa in mataqaanaa saa loo ilaaliya dowladdana hala taageero waxaan leedahay shacabka iyo dhammaan inta waxgaradka ah hala taageero dowladda haloo inta u hadhay si sharaf laha loola shaqeeyo dadka la laynaya muxuu ahaa bimageydada ah muxuu ahaa dadka laynayana waa in meel looga soo wada jeedsadaa
arrimo deegaanada puntland ama dowladda puntland ku saabsan aada bay noo xanuujiyeen waxaan isku nimi inaanu xukuumadda iyo shacbiga iyo sha- muxuu ahaa ismada puntland usoo jeedina ra'yigayagu wixii uu yahay puntland dadka puntland baa dhistay saddex tir bay ku taagnayd hay-ado dawliya oo fulinta garsoorka iyo sharci dejinta oo iskaabaya oo wada shaqaynaya oo dadaalaya tirka labaad ay ku taagnayd wuxuu ahaa hogaaminta dhaqanka ama traditional leadershipka waxa la yidhaahdo ayay ayay ayay maaragtay ayay ku taagnayd oo door weyna ku lahaa nabadgeliyada iyo amniga iyo kalsoonida iyo isdhexmarka iyo ganacsiga shacbigaas uu ku aanbaxay ee puntland degan iyo xukuumaddooda arrintan saddexaad waxay ahayd rabitaanka shacbiga puntland oo maamulkooda doonaya inuu taagnaado oo amnigooda doonaya inuu taagnaado oo dadko deegaankoodu inuu horumara doonayo oo taageerayay isimada iyo iyo xukuumadda saddexdaa tir bay puntland ku taagnayd waxaanu leenahay ciddii wax qoonsata waa bini aadam qof walba si wax u arki karaa iyo ciddii wax doonaysaa sistamkaa raacdo ciddii sistamka ka soo horjeeda waa cid jiritaanka puntland ka soo horjeeda dowladda odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta ganacsatada dhallinyarada haweenka waxaan idinka codsanaynaa mar waa codsi marna waa idin faraynaa in gacmaha laysqabsado oo loo meel looga soo wada jeedsado danta guud ee dalka danta guud ee dalka in meel looga soo wada jeedsado waxaad moodaa beryahan bilaahi calaykum beryahan waxaad moodaa in ififaale early cambaynah uu muuqanayo bilaahi calaykum waktigii ma aha qofkii han leh oo cambayn ku jira waktigiisa ha sugo si sharaf lena cambaynka ha u galo sababta waxa weeye wuxuu rabaa inuu xukumo meel nabad ah oo nabadi ka jirto inuu xukumu rabaa marka bilaahi calaykum qoladaas carabkan ku adkaynaya waxaan leeyahay early cambaynka hal khafiifiyo waxa muhiimadda waxaan rabaa in la saaro nabadgelyada nabadgelyadu waa tiirarka ugu waaweyn ee nolosha nabad baa naasna nuuga leh hay-adaha amnigu waxay u baahan yihiin shacabku inuu la shaqeeyo shacabku inuu gacan siiyo ayay ayay u baahan yihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku boorinaynaa in wadajir si wadajira oo mug leh loo wajaho arrimaha dalka maanta ka jira wa- carab- carabkaa lagu dhiftay abaaraha jira wakti tafaraaru iyo dhibaat laga laga ee- ee laga shaqeeyo waqti maanta kuma jiro maanta waxaad meel kaga bixi karaa unity wadajir baynu maanta meel uga bixi karnaa waxaan codsanaynaa mar koowaad haddaanu odayaasha mina soo tarnahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan codsanaynaa in la midoobo oo loo midoobo danta dalka iyo dadka loo midoobo in loo midoobo oo loo midoobo nabadgelyada sidii loo sugi lahaa mar labaad waxaan codsanayaa mar labaad waxaan codsanayaa hay-adaha nabad hay- hay-adaha nabadgelyada in lala shaqeeyo in lala shaqeeyo in gacan la siiyo in lala shaqeeyo in gacan la siiyo iyagu waxay u baahan yihiin shacabku shacabku inuu la shaqeeyo hay-adaha nabadgelyada qaar ka mid a waxgaradka reer puntland oo minneabolis ka hadlayey siyaasiga yaasiin faarax cartan oo xilal kala duwan ka soo qabtay maamulka puntland ayaa waxa uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan xukuumadda dowladda federaalka ah ee la filayo in dhowaan uu soo dhiso ra'iisul wasaaraha cusub xasan cali khayre waxaana yaasiin uu u warramay wariye maxamed laki oo ku sugan istuudiyaha daljir ee magaalada garoowe بسم الله الرحمن الرحيم آه، أيها الله السلام يا بدر والسلام يا آه، وحوي waxaan rajaynaynaa eh, maadaama dowladdii eh, popular ee ahayd oo madaxweyne si fiican lagu doortay oo prime-ministerka la doortay inaan kala talino prime-ministerka dowladdu soo dhisaayo qaabkay noqon doonto loreen waxaan rabnaa u sheegno eh, prime-ministerka xasan labada wasa- wasaaradaha badin ugu yaraan ugu badnaan shan iyo toban meelaha uu ka dhigo si aanay ra'yiga ila tahay Eh, waxaan kaloo u sheegaynaa in loo baahan yahay in dowladdaada noqoto dowlad teknika ah oo aqoon leh oo dalka soomaaliya oo dhan laga qaato dadka looqaateenka ah oo gobollada laga qaado laga doono oo aan lagu degdegin keliya dhowr qof oo xamar jooga ama eh, maskaxdooda iyaga ay ku jidho in sideed iyo tobanka gobol oo soomaaliya dadkii dadkii waddanka ka shaqeeyey dadkii burburka joogay dadka sawir qaba baahida dadka soomaalida in dowladda lagaga daro oo qayb weyn laga siiyo dowladduna inay noqoto mid baarlamaanka ka madax bannaan oo baarlamaanku eh, dhibaatooyinkiisa iyo isqabsigiisa waa la arkay inay noqoto dowlad ka timaada shacbiga oo wasiirada laga keeno banaanka laga keeno waayo xaq ma aha inuu nin laba shaqo isku qabto maanta soomaalidu ay baahi weyni jirto
waa waxaan tahay kaloo dareensiinayaa prime ministerka inuu isha ku hayo wasaaradaha muhiimka soomaaliya u ah in la sameeyo ama la dardargeliyo Eh, waxaan ku talin lahaa eh, in la sameeyo wasaaradda abaaraha daaqa iyo waraha waayo muhiimadda soomaaliya maalin walba dhibaatada waxay nooga timaadaa abaaraha iyo la-aanta eh, gaadiid xumada iyadoo aan mataqaanaa eh, dhulbeereedkii iyo wixii iyo biyo- biyo xirana la samaynayn ama awood loo hay marka in wasaaradahaas wasaaradaas oo kale in indaa lagu hayo wasaaradaha muhiimka ay noqoto wasaaradaha ummadda wuxuu daraya oo muxuu ahaa dhibaatada reer baadiyaheena way jiri jira weligeed waa la oran jira local state development iyo waxyaala macnaha wasaaradda daaqa iyo laakiin in ba la yidhaahdo wasaaradda daaqa abaaraha iyo waraha abaaranadu ee hoos ka xariiqi lahaa Eh, waxaan kaloo eh, talo ahaan soo jeedin lahaa in eh, muxuu ahaa wasaaradahaasu ay helaan nin yani runtii dad ka bixi karo soomaaliya eh, loo dhiibo iyadoo lagu fiirinayo dadkaas hufnaan iyo muxuu ahaa waayo aragnimo dad maaragtay sida hadda dowladda madaxweyne u cadeeyey iyadoo lala dagaalamayo corruptionka dadka corruptionka diidan ama dadka corruption kasoo horjeeda tirada badan u riyaaqay arrintaas in la helo dad corruptionka eh, la dagaalamaya eh, dad eh, u huraya naftooda inay ummadda soomaaliya ay badbaadiyaaniin talooyinkaas iyo kuwo kaloo badan ee madaxyadu ay ku wareegayaaniin su-aashaas u horeysa intaas ayaan uga bixi lahaa eh, axmed markeeda weydiisay Eh, wasaaradaha muhiimkaana in xoogga la saaro shaksiyaad ka bixi karana in loo dhiibo dalka soomaalida lagu fokus gareeyo oo laga raadiyo gobolada iyo maamulada muxuu ahaa dad badan oo kartida baan ku ogahay waa tahay cartan haddii aan ku weydiiyo ra-isul wasaaraha waa nin dhalinyaro ah inta badanna waxaa lagu yaqaanaa xukuumadaha ama xukuumadihii horeba in ra-isul wasaaraha uu dabcan soo magacaabi jiray wasiiro isla xukuumadda ka tirsanaa iyo xildhibaano baarlamaan ku jira oo wasiirada lagu soo diro haddii ay dhacdo in xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya lagu soo diro golaha wasiirada sidee bay kula muuqataa
wallahi taa madaxweynahuna waa ka hadlay daduna waa ka hadleen annagu hadda conditionna ma xiri karo laakiin talada waxay nala fiican tahay waxaan iska qabsanayn oo laba boqol iyo toddobaatan iyo shan weeye baarlamaanku kulligoodna wasiir bay rabaan wasiiray markii hore rabeen ninkii wasiir raba dabcan waa inuu ka tanaasulaa xildhibaanka waayo maanta nin laba mushahar iyo laba brobuleem buu keenayaa mar kasta iyo muxuu ahaa hadda korweyjiday dawladda cabdiqaasim carte ka timi in qofku ka tanaasulo ka baxo baarlamaanka markaa wasiir laga dhigo laakiin labaan isku haysanayaa keligay ama reer baan ka socdaa reerkii labadii jagab anaa u qabanay anigu waa iga qaldan tahay wax horena loo loo arkay weeye oo aan lagu lagu guulaysan weeye marka taladeedu waxa weeye wasiirada dhan banaanka laga keeno dadweynaha soomaaliyeed shaqadaha qaban kara kuwaan waaba shaqaystaan almost salary bay leeyihiin iyagu waxa weeye xeer dejiye waa inay xeerka dejiyaan oo dawladda kala taliyaan dad facli la keeno maarata halkaas shaqadooda waa xeer dejiye laakiin dadkan kale waa shaqaale shaqaale dawladeed waay markii labana la heli karo shaqadoodana maaragtay lagu maaragtay lagu fiirinayo taasi aniga ila tahay waa tahay waxaa la yidhi tira ahaan marka hadda ay noqoto qarcinta beelaha soomaaliyeed xukuumadda uu soo dhisi doono kheyre waxaa lagu qiyaasay ilaa soddon wasiir adigu waxaad kula talisay in ilaa shan iyo toban uusan ka badin laakiin soo muhiim ma aha in la qanciyo beelaha soomaaliyeed
wallahi horta soomaaliya waxaa halkaa dhigay walaal waa beelo iyo muxuu ahaa four pointy five waxaa haddaan laga bixinna dhibaatadu ma yaraanayso anigu ma diidani shan qaybood hawd waa lagu qaybin jiray shan qaybood beelaa waktigada lagu qaybiyo lagu qaybiyo maba diidani laakiin shantaas oo min shana waa shan iyo labaatan min shana shan iyo labaatan wey macnaa soddon aada bay uga horta iyadoo la fiirinaayo mushaarka la fiirinaayo securitygiisa la fiirinaayo gunno la fiirinaayo situationka marka wax dawladda mar hadday dawladda mar hadday wax jaangoynayso waxa weeye inay ku jaangoyso dhaqaalaha dalka ee dalkaan inta badan dhaqaalihayso banaanku ka yimaado hadda dawlad dhaqaalo badan haysata ma nihin wasiiradaan iska tiro badanna wax weyn qaban maayaanin labaatan ilaa shan iyo labaatan waa iska fiican tahay anigu shan iyo toban baan ba iri markii hore laakiin dee dawladday u taalla anigu tala ahaan baan soo jeedinaya yaasiin faarax cartan oo maxamed laki u warramayey barnaamijku waa caawaye daljir agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo dhaktar maxamed xuseen aadan ayaa maanta waxa uu ka hadlay xaflad qalinjabin ah oo loo qabtay dhallinyaro baratay cilmiga raajada oo ka howlgelaya isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo agaasimaha ayaa sheegay in isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo ahna isbitaalka jaamacadda uu sii wadayo koru qaadidda shaqaalaha isbitaalka iyo dhallinta wax ka barata jaamacadda isbitaalka maanta oo ay bisha maaj tahay afartii labadi kun iyo toddobiyo tobankii waxaan isugu nimid fursad ah inaan siino shahaado dad dhallinyaro ah oo isbitaalkan ka shaqeeya oo ka shaqeeya qeybta muxuu ahaa raajooyinka iyo iyo diagnostic imagingga isbitaalkeenna tababarkaas wuxuu soo socday wuxuu ahaa tababar practical ah oo ku saabsan raajada farshaxankeeda sida si fiican qofka loo saaro oo soo socday muddo hal sano ah tababarkaas wuxuu ahaa mid ku salaysan dadka dhallinyarada ahi adeegyada muxuu ahaa caafimaadka baxsha oo degmada gaalkacay oo dhan intooda muhimka ayay training kusoo qaateen oo hogaan ka yahay isbitaalkeennu labayo tobankaas mxuaha bilood waxay soo mareen meelaha muhimka ah oo dhan sida isbitaalka g m c isbitaalka i m c isbitaalka guryasamo kan alxayaat waxaana coordinationka lahaa brograamkaas oo macalina ka ahaa tutor ninka caanka ah oo raajada caanka ku ah ee xaaji xaaji waanu ognahay waa technician raajo oo rugcadaayah oo dadkii shaqooyinka bilaabay sanadihii sideetamaadkii wadankeen oo dhisan oo le nidaam jiro oo waxbarashadii socota ayuu soo howlgalay oo teebarkiisa qaatay kabacdina ka howlgalay muddo hadda soddon sana kor u dhaaftay ayuu xirfadan ku jiraa waxaan rajeynaynaa muxuu ahaa barbaartoo dhan in muxuu ahaa fieldigaas muxuu ahaa raajooyinka oo runtii waddankeenu baahidiisu aada u weyn tahay baynu xafladdan u qabanay marka ugu horreysa dhallinyaradii hadda muxuu ahaa qalin jebisay inaanu shahaadada siino inta kale waa department muhim u ah daweynta bukaanka raajooyinku in hadda intiina kala ogaataan inay hadda muxuu ahaa jaamacaddeena iyo istaalkeena waxbarashada ee magaalada gaalkacyo waxay samaynaysaa ayaga laga bilaabo ayaga tacliintooda intaa kuma dhammaan horaan usii wadaynaa ruuxooda sanadkay qaataan maahane sanad kale ayaan usii daraynaa si ay u qaataan diploma in x-ray technician marka hadday rabaan xataa digrii bay qaadan karaan horaan usii wadaynaa marka dadka waxaan rabnaa inaan la wadaagno istaalkeena iyo jaamacaddeenu inay u taagan yihiin inay horumariyaan tacliinta dadka shaqaalaha ka shaqeeya ta maanta tusaale waxay u tahay markii ugu horreysay weli maynu arag waxaynu aragnaa inagoo shahaadada siinayna muxuaha umulisooyinka midwifiska inagoo shahaadada siinayna muxuaha shaybaarka inagoo shahaadada siinayna nersiska inagoo shahaadada siinayna takhaatiirta laakiin maanta waxay gaar ku tahay waxaan siin dhallinyaro waxaynu siinaynaa muxuu ahaay sheeg raajada meelaha kaloo ka maqan waxbarashadeena iyadana ina maro badan ayna ka muujin waxaa ka mid a muxuaha farmaciga iyo farmacologiga oo iyadana aan diyaar u nahay ciddii diyaar u ah waxbarashadeeda inay qaataan marka maanta xafladda tani labada ujeedo ay lahayd in horta marka u horeysa dadku ogaadaan in isbitaalkani waxbarashadu wado iyo jaamacaddiisu bahda caafimaadka ama ha ka shaqeeyeen isagaa bannaanka ka ahaadeene inaan taabaro caafimaad oo qof walbaba kuu rabo ka dukaamaysan karo inaan diyaar ula nahay inaan idin sheegno marka labaadna muxuu aha dhalinyarada hadda taabarka samaysay inaan shahaado siino waxaan mar labaad mahad weyn u celinayaa macalinkooda xaaji oo runtii ah qof muuqaalaynta radiologiga muuqaalaynta oo ah tuuriska loo isticmaalo qofka jirooyinkiisa in la ogaado dadka muxuu aha rugacadaaga ka ah gobolkeenna waliba isagoo takhasus gaara wuxuu qaba waxawey waa conventional x-rayga waad ogtihiin isbitaalkeenu horumar wuxuu wadaa in departmentyaasii la dhiso marka maanta officially awal qaybta raajada waa jirtay laakiin officially maanta misna takhaatiraa jira consultant oo raajooyinka ah waxaanu yeelnay technicians oo weliba experience leh kuwo yaryaroo muxuuha cudanaan hadda ayaan soo saaray marka maanta waxaynu ku dhaqaaqay ku dhawaaqaynaa qaybtii la oran jiray radiology under department of radiology under diagnostic imaging waxaan rajeynaynaa mustaqbalka dhow diagnostic imaging markaan dhahno waxaa soo gelaya waa ultrasamkii waa soo gelaysa waxaa soo gelaya city scankii waxaa soo gelaya m r idii iyo kuwaas versanadooda kala duwan in ayadan dhowaan hello ayaan rajeynaynaa already ultrasamka waynu haysanaa marka departmentgaas marka fadlan yani dadku waa inaysan ka xishoono inay farsamadaas muxuuaha caafimaadka oo la mid ah daktarka hadda raajada specialistku takhaatiirta kayuu la mid yahay wuxuuna sii dheeriya waxa weeye muuqaalayntii techniciansku saasoo kale ahaanayeelay marka dadka waxaan ku booreynayaa inay isqoraan waxbarashada noocaas ay banaanka usoo istaagaan waxaan rajeynayaa marka brograamkaas waxbarashada faahfaahintiisa waxaa laga helayaa kulliyadeena caafimaadka jaamacadda busto oo isbitaalla ku dhex taal ama iyada ahaato qofkii raajada xiiseynaya ama qofkii xiiseynaya maxaa fiildiyada kale waxbarashada marka fadlan dhallinyaradeenna maxaa isbitaalka joogta tacliinta caafimaadka waa inaynu saa usii horumarino iyo geedi socodkaas inayna miro ka wahsan waxaan kaloo halkan ka sheegaynaa waxaa noo socota barnaamijkeena ahaa continuous medical education c m e maalin kasta oo talaadaha hoolka aan fadhino wiig kasta haddii la yidhahdo waxaa ka dhacaya seminaar ku aadan case qaybaha jiifa tiraayadoodu bilowday tiraayadan waa dhacaya marka qof kasta oo dhalinyarada halkan fadhiya kuwayna ka maqanba fadlan seminaarkaas yaan la ilaawin sidoo kale isbitaalkeena tacayinta sare oo oo researchka waxaad operationalka ah saddex muxuu ahaa muxuu ahaa laba taktar iyo nin muxuu ahaa ii sheeg ah, taktar noqon doona iyo iyo qof ka shaqeeya muxuu ahaa ii sheeg eh, researchka awal ku jiray iyo logisticada caafimaadka saddexaas qof markii ugu horeysay taariikhda muxuu ahaa iskuolkeena caafimaadka medical schoolka iyo isbitaalku waxaanu leenahay hadda researcheries ku jira training tababar bay qaadanayaan tababarkaas waxaa siinaya muxuu ahaa jaamacado eh, shan ah oo ku yaal dalka sweden waana online
gudoomiyaha deegaanka la yidhaahdo godbo oo ka tirsan degmada godob jiiraan ee gobolka nugaalna waxa uu sheegay in halkaas ay ka taagan tahay xaalad khatar ah oo la xidhiirta dhinaca abaaraha wuxuuna arrintaasi uga warramay cabdixakeen xuseen xasan wuxuu u dhacay inay aaggan waxa weeye muddada hadda saddex sano ah bay abaar haysataa abaartaasi waxay keentay inay xooluhu ilaadaan marka ugu horreysay haatanna dadkiibaa ku daba jira hadda reero xaafado iyaga miyiga xoolo dhaqatada ah waxaa baxay ilmo sanjir ah ilmahaasi wuxuu sababsaday gaajo iyo caraab maadaama ay xoolahaani ganacsina ka tageen qaliinna ka tageen oo ay yihiin wax iyaga igu waya oo macnaha basaya boqolaal qoys oo kale oo aagaas waxa weeye kusoo tuurada iyo hareeraheeda oo bootooyinka gudaha garab uga soo qaadi jireenna ayaguna xaaladadu waa bariga dhexe kadib markii ay waayeen bootooyinkii waxay sidaal ku qaataan dadka waa laiskala mucaadili jiray bootadii saddex sanay dhaaminaysay saddexdaa sana ay dhaaminaysay waxay weyday dadkii shidaalkii bay weyday ila wax ma soo galaan ayaga dhaqaalala mahayaan markii wa macnaha wax isdhaafaan waxaa la heli karaa dhaqaalo ay bootogaari ku shaqaynayo
waayahay ee, deegaanka ee, gudbo intee u jidhaa meesha ilmuhu ku geeriyooday ilmuhuse rag baa mise waa dumar
wiil weeye waxayna u jirtaa hadda waxaa looga socdaa muddo meeshaas waxa weeye aguga hawo saac iyo bar meelahaas baa baarta usii soconaynay marka halkaasuu ku geeriyooday
ciddii dhashay wiilka iyo sababtii ee, alla ka sokow ee, ilmahan u geeriyooday iyo in ee, deegaanka ay ama xaafadihii uu ilmahaasi ka dhashay xiriir ma la samayseen mase u tagteen
xaafadihii waa u tagnay waxaan ku yiri sababtaan maxay ku dhacday waxaa lagu nala ku yiri waraysi dheer baan la soo qaadanay keliya maaha ayaga keliya xaaf boqolaalo kale oo aagaara ku sugan baan waxa weeye xogahooda haynaa laakiin haddaan adiga waraysi la kayno waxaa la yiri dadkan umaanba idin ka hadlaysaana dadkan kale oo hadda waxa weeye xaafadda iyo aagaarka ku sugan baa xaaladada iyada ay serious tahay wixii ay haysteenna waa waxa ay u jeedaan aagga guryahaas markaa waxaa yaala bakti aan isleeyahay markaas kaba yara konton neef oo yaayeen xalay iyo habeen hore iyo waxa meelahaas baxay awalna geediday meesha ku yimaadeen oo naflacaari waxay isaga soo baxeen maadaama qorax kuleed yimid dhulka cadduunka oo godob agagaarkiisa waa kasoo carareen waxay usoo carareen dhanka dhagaxa waxay yidhaahdeen dhinaca waxaa iska raadisaan macnaha xoolaha inay sii xiriiraan habeenada bal waxaad kula raacaysaa naacow
waayahay ma waxaa jira xanuuno dadka haya oo deegaankaasi laga dareemayo ama ka jira
xanuuno waa jiraan baahi iyo bugto iyo biyola-aan saddexdaba dadka waa haysaa qofku xanuunku waxa weeye gaajada waxaa u heliyaa argan baa imaanaya qofkii awal waa iska baahaysnaa ama suban baa imaanaya hadda qofkii markuu cilladaasi ay timaado waa u nuglaanayaa maogtahay geeri marka inuu istaago waa lama horaado waayahay ma la xidhiidheen maamulka gobolka iyo degmada a hoos tagtaan iyo dadkii arrimaha macaawinada qeybin jiray ama haddii guddiga abaaruhu ma idin soo gaareen oo deegaankaasi ma yimaadeen gudoomiyaha waa la xidhiirnay degmada waa wada xidhiirnay xaaladana waan u sheegay hadda in badanna isaga waa qaylinaya wuxuu ka qaylinaya xaaladaha jira inkastoo waxa weeye aan hadda wax macnaha aan taakuraha dadka soo gaarin laakiin gobolka hadda anu raadiya saxaafaddaa la soo xiriiray xaaladaa markaan arkay gudoomiyaheeda in badan buu ka fahminaya xaaladaas wuu la socday dadaalkiisu ma yarayn laakiin hadda waxaan waxa weeye waxaa la su-aalo ku mamaadaa madax inta la isaga dhiibayo dhintaa amarka sumaye haddana waxaan isleeyahay xaaladahan haddaysa xaalad bilaamiyeenin dadkaani maalmahaas la socda kuwo badan baa waxa weeye xaaladadu waxay ku sugnaanaysaa waxa weeye serious aabihii iyo hooyadii dhashay iyo ehelkii ilmaha yara geeriyooday xaaladooda haatan waa sidee sidee si deegaankaasi looga dareemaya geerida ee dhinacaaba
ayaga iyo kuwa agagaarka la degan iyo kuwo badan oo kale oo agagaaryada deganba waa waa xaaladadu waa serious wey anigu ayaga markaan ka fitooyo kuwo badan baan soo maray ilaa labaatan qoys baan soo maray waxaan eegayay xaaladooda waana wareysanayay xaaladaas waxay ay taagan tahay last last bay taagan tahay last dadweynahadaa isku leeyahay oo nabadooda ilaa haya laakiin xaaladooda waa macnaha serious bay taagan tahay waxaana kalifaya dadka baahi iyo biyo la-aan baa isugu darmooday haddana ciladay kaloo samay matoorka godob jiraan oo biyaa laga soo qaadan jiray afar iyo labaatan sax bato biyaa lagama qaadin waa cilado intee u jiraa godob jiran deegaankaas shan iyo labaatan kilomitir bay tu bay u jirtaa tuulada
weli wararkii abaaraha ayaan ku guda jirnaaye agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland jaamac cabdulaahi ayaa isna waxa uu ka hadlay saamaynta la xidhiirta dhanka abaaraha ee deegaanadaas ka jirta wuxuuna u warramay maxamed laki walaala abaarahaas waxaan abaaruhu way jiraan hadda xoolaha abaaraha way hayaan iyo dadkaba labada way jiraan dadkii abaaraha way jiraan hadda alxamdulilaahi maaragtay hadda dhibasho badanna ma jirto dhibasho badan ma jirto inaas abaaruhu way jiraan waa zaa'id biyan bilahan roob diinna oo ilaahay nafta keenina waa khatar marka hadde hadda dawladda jubbaland biyo meelo badan gaarsiisay biyo dhaamin iyo iyo iyo iyo raashinba meelaha ugu daran ee abaaruhu ka jiraan maxaa nooga sheegi kartaa
meelaha ugu daran waa soolaha kismaayo iskuroon oo wareegeeda inta wareegeeda ugu daran soolaha kismaayo xukunto qaybaha badhaa de qayb kamida kasmadow qayb kamida dhinacan gosha xaggeeda oo ilaa jabaabiyo dhinacan dhul badan baa abaaruhu ka jiraan ilaa se dhulka ugu daran dhulkan weeyaan kismaayo eriyadeeda ilaa adugu koo kilomitir oo isku weera meelahaas ilaa hadda wax u dhintay abaarahaas ma jiraan xoolaha waxbaa ka dhintay xoolaha waxbaa ka dhintay nuwilka weliba nuwilka ah waxbaa ka dhintay ilaa hadda dad iyo geel midna ma dhibanin ilaa se abaar xun baa jirta oo oo dadku maaragtay xoolihii aan nacsiga xoolaha uu aada u yaraaday
waa tahay jubbaland guddiyo abaareed bay samaysay xaggee wax u marayaan haatan guddiyadaas abaaraha guddiyada abaaraha waxna way hayaan haddana khayladaan baa lagu jiraa shalay daraad iyo tii ka horreysay iyo tii ka horreysay iyo hadda dhammaan cabdilla baroole guura xaaji iyo tuulooyin fara badan ilaa shan lix tuulo ah waxaa la geeyey raashin iyo biyo marka waa waa fiican lahay alxamdulilahi waa fiican lahay wadamada qaarkood waa dhaanaa hadda
waa tahay waxaad iga warantaa marka dadka markaad indhahooda fiirisaan dhinaca tabarta oo kale ma ka soo kabanayaan laisdhihi karaa markii gurmadyada la gaarsiiyey xaaladda abaareed mise weli sidii wax u taagan yihiin hadda hadda ruux ruux bini-aadamada baahnaa oo biyihii raashin loo geeyo waa dadka inuu laftiisa ka kabanayo laakiin wax ku filan maaha waa wax u baahan in maaragtay la wado oo ay abaarahaas jira la wado wey yaa taas waa tahay taasaa maaragtay macquula because waa maarso iyo abriil baa lagu shahaadan waana kulayla xaaladan hadda waa kulayl maaragtay abriilla wey afka isku hayaan marka kulaylka ilaahay aad uga tirteenin waxyaalo badan inay imaadaan waa suuragal dhowaan musharaxiinta u tartamaya jegada madaxtinimada soomaaliya waxaa jira inay lacaga bixiyeen lacagahaasi qayb ka mid a u qoondeeyeen ama loo qoondeeyey dadka abaaruhu ay saameeyeen oo maamulada dalka ka jira loogu deeqay puntland oo kale lacag boqol iyo konton kuna lasoo gaarsiiyey jubbaland lacagta ma soo gaadhay iyadoo dadka abaaraha loogu talagalay way soo gaadhay way soo gaadhay waana la wadaa wixii kale jubbaland ku tala gashay iyo oo qorshaha jubbaland ay samaysay iyo wixii kale ee dowladda federaalka qaybihii waxyaalaha loo qeyb dowladyada labaduba way dhex socdaan marka hawshaas waa sida loogu talagalay u socota insha allah ugu dambeyn maxaad fariina ama baaqaad ujeedinaysaan dadka soomaaliyeed iyo dadka ku dhegeysanaya waxaan baa u jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto dadkeeda wax haysta inaysa isgaaga aysan fiirinin gacan bini aadana inay iyagu isku gargaaraan meel kastoo la joogo gobolada bari iyo waqooyi galbeed iyo goboladan dhexe ee yaa ugu daran oo dadkeedii xaqa dhammaanayaan aan ku aragnay idaacadaha iyo warbaahinta iyo facebookyada iyo waxyaalahaan ka arkinay dad dhintay oon u dhintay in dadkaas ummadda soomaaliyeed nin kastoo soomaali ah meel kasta u joogo in uu u gurmado oo nin kasta tubadtiisa uu u gurmado waan arrintaasaa ku baaqayaa haddaan maalin walba barino beenta caalamka aan dhahno ama hay-adada aan sababsana aan dhahno waxa weeyaan adduunka horumar ma gaadhayno waxa bini aadan gacantiina aan hoorsano bay noqonaysaa marka dambe waxaan leeyahay soomaaliya lacagaala way haysataa aad bayna dadka ganacsatada waxay badanta u badan tahay waxaan qabaa dadka soomaaliyeed iyo shirkadaha waaweyn ee caalamiga ah ee waddanka ka shaqaysta inay u gurmadaan dadkaas jaamac cabdulaahi agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland oo maxamed laki uu warramayey haatanna waa dhanka ciyaaraha iyo maxamuud fantastic iyo isuudiyaha daljir ee garoowe garoonka kubadda cagta ee midho awaare jaamac waxaa ciyaar xiisa badan ay shala galab ku dhex martay naadiyada s b c f c iyo kooxda kubadda cagta qardho f c waxaa ciyaarta usoo daawasho tegay dadweyne fara badan oo ka kala yimi xaafadaha magaalada garowe iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyo wasiirka shaqada shaqaalaha iyo ciyaaraha dowladda puntland qaybta hore ciyaarta ayaa lagu kala nastay hal iyo eber oo ay ku hogaaminaysay kooxda s b c f c markii laysu soo laabtay kambigii dambe ayay labada kooxood mar kale waxay la soo galeen dardar xoog leh kooxda qardha f c ayaa la timi gool barbardhaca waxaana goolkaa u dhashay balaayar bedel lagu soo geshay oo aan lagu khasaarin beddelkiisa oo bidixle ah waa najiib cabdicoon ciyaarta ayaa sii kulaatay waxay labada kooxood mid walba ku dadaashay si aan mar kale shabaqeeda loo soo taaban mar kale kooxda s b c ayaa u suurta gashay inay la yimaadaan gool labaad ugu dambayntii natiijada ciyaarta ayaa ku soo dhammaatay hal iyo labo oo ay guushu shalagab ku raacday kooxda kubadda cagta ee s b c agaasimaha dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland axmed cabdalla tegaanna ayaan wax ka weydiiyey ciyaaraha horyaalka puntland oo si habsamela uga socda gobolada puntland tan ciyaar fiican bay ahayd kolley kooxaha waa iska nasiib waxaan waa football kooxun baa rayn karta jawigii aan ugu talagalay ciyaaro waa u socdaan insha allah koobkan waa socon doonaa ciyaarihii ugu quruxda badnaa baa dhacaya cabasha way jiraysaa inagu garsooryaal brazil iyo england iyo kama keeni karno kuwaanaan haysanaa kuwaanaan haysano in isticmaalaynaa wax badanaa isbedeli doona ciyaaruhu waxa weeyaan waa ciyaaro maaragtay saaxiibtinimo inkastoo ay liig yihiin haddana waa isbarasho marka waxaan rajaynayaa in koobka puntland oo hirgalo ciyaartoygu ay dulqaadka iyo maaragtay goosha iyo guuldarrada ay qabatimaan insha allah khayr iyo barwaaqaan rajaynaya waa markii ugu horreysa ciyaarahan gobolada puntland laga qabto inta ciyaartu socdeen badnaa oo idinsoo mara inta ciyaaruhu socdeen dhanka khaladaadka cabashooyinka sportska idinku yaa badnaaya inta ciyaartu wallahi dee wax walba waa dhacayaan meeshaan wax walba waa dhacayaan waa iska football ciyaaraha fowl baa dhacaya dad baa wax tabanaya garsooraa wax arki weynaaya cabashada waa badanaysaa laakiin in wixii socdo hirgalo baa muhiima meeshaan waa sagaal kooxood waaye waxaan rajaynaynaa liigan in insha allah uu ku dhammaado guul cabashadana mar walba waa taagnaanaysaa xal baan u raadinaynaa ciddaan qancin karna waan qancinaynaa ciddii ganaax leh ama garsoor ha noqoto ama xiriir ha noqoto ama ciyaartoy ha noqoto waa in la ganaaxayo maraan xiriirka garsoorka ciyaartoyga cid walba macalinka cidda qalada qaladkeeda waa lagu qaadaya laakiin wixii in laysu dulqaato oo la wado oo aan isku maaragtay waa loo baahan yahay ciyaarku waa waxa weeyaan waa liigaas socda weeyaan hoobana weygaas weeyaan saddexda abriil ayu ayay dhammaan doontaa insha allah haddii la yidhaah waayahay gabagabadii ciyaartoyda puntland oo ku dhegeysanaysa wax farin maxaa u diraysaa si ciyaarta si hamsameel uga qayb qaataan ciyaartoyga puntland waa xidigo qaran waaye aad baan ugu faraxsanahay in puntland ay leeyahay halyeeyo saan oo kale ah guul baan u rajaynaya waxaan rabaa in fair play la ciyaaro in laysu dulqaato in laysu ixtiraamo ciyaarahana waa iska ciyaara oo oo maaragtay isdhexgal bulsho weeye waxaa la rabaa xulkii qaranka in laga xulo xulkii zoonankaa la rabaa in laga xulo akhlaaqda iyo wanaaga iyo wax walbaa lagu xulaya marka insha allah hala dulqaato hala dadaalo liigana waa soconaya kooxdii hadhaa waa soo noqonaysaa ciyaaro badan baa jiri doona marka guul waaye waa wax farxad loo lagu faanay weli waxaa deegaanada puntland si habsimida uga socda oo ay dadweynuhuna ay hadal hayaan ciyaaraha kubadda cagta puntland ee horyaalka puntland iyagoo ciyaaruhu ay si wanaagsan u socdaan haddana waxaa barbar socda cabashooyin ka soo yeeraya qaar ka mid ah kooxaha ka qaybgalaya ciyaaraha puntland maxamuud fantastic warbaahinta daljir garow
barnaamijka caawiga daljira khiyaarey waa naga intaas anigoo tolbaan ayaa ka soo jeedinaya stuudiyaha daljira ee magaalada boosaaso dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetkana waad nagala socoteen intaan barnaamijkan lamida ku kulmayno nabaday